sulaymaan cutubka labaad anigu waxaan ahay ubax narjiska shaaron iyo ubax shooshanka dooxooyinka sida ubax shooshanku qudxanta ku dhex yahay ayay taan jeclahayna gaabdhaha ku dhex tahay sida geedka tufaaxa ahu uu dhirta duurka ku dhex yahay ayuu gacalyahayguna wiilasha ku dhex yahay hooskiisaan fadhiistay anigoo aad u faraxsan oo midhihiisuna way ila dhadhan macaanaayeen wuxuu i keenay guriga dayaafadda oo calankiisii i kor surnaana wuxuu ahaa jacayl sabiib igu quudi oo tufaax igu noolee waayo anigu caashaq baan la bukaa gacantiisa bidix madaxaygay ka hoosaysaa oo gacantiisa midigna way igu duuban tahay gaabdhaha reer yerusalaamow waxaan idinku dhaarinayaa cawsha iyo deerada duurka inaydan jacayl kicin ama aydaan toosin ilaa uu doono waa kaa codkii gacalyahaygu bal eega wuu soo socdaa isagoo buuraha korkooda ku soo boodboodaya oo kuraha dushooda ku faclaynaya gacalyahaygu waa sida cawl ama deer qayrab ah oo kale bal eega wuxuu taagan yahay derbigayaga gadaashiisa oo daaqaduhu ka soo eegayaa oo shabagu ka soo dayayaa markaasaa gacalyahaygii ila hadlay oo wuxuu igu yidhi taan jeclahayay soo kac taydaan qurxoonay ii soo raac waayo qabowgii wuuna dhaafay oo roobkiina wuu dhammaaday wuuna qaaday ubaxii dhulkuu ka muuqanayaa oo wakhtigii shimbiruhu gebyi jireenna waa la gaaray oo codkii qoolaydana dalkayagaa laga maqlayaa berduhu midhihiisuu soo bixinayaa oo geedaha canabkuna way ubxinayaan wayna soo carfayaan taan jeclahayay soo kac taydaan qurxoonay isoo raac qoolaydayda qararka dilaacyadooda iyo meelahooda qarsoon ee dalcad ah ku jirta baljaahaaga itus oo codkaaga imaqashii waayo codkaagu wuu macaan yahay oo jaahaaguna wuu suurad wacan yahay dawacooyinka noo qabta kuwaasoo ah dawacooyinka yaryar ee beerahayaga canabka ah bi'iya waayo beerahayaga canabka ahu haatan way ubxinayaan gacalyahaygu waa kaygii oo anna tiisii baan ahay wuxuu arigiisa daajinayaa ubaxyada dhexdooda ilaa waagu baryo oo hoosku baabba'o gacalyahaygiiyow soo noqo oo ahaw sida cawl oo kale amase sida dayr qayrab ah oo buuraha beter kor jooga